bismillaahi araxmaani araxiim waxaa inoo suurto gashay inaan waraysanno waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe sheekh yuusuf kabaku tukade sheekhana marka hore kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alandulus jazaaka allahu khayra waa ku dhawahay walaal n sheekh yuusuf sidee maanta wax uga dhaceen deegaano ka tirsan shabeellada dhexe bal warbixin naga sii bismillah alxamdulilah وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين إلهي سبحانه وتعالى كما حسن ما أنت وما الخميس أي معلم صنك السنة أي تاي خير بدن لم يسلم جري وحا مجاهدين تا ولا شباب بحي وصورة قتلي in ay cagta mariyaan wax alla wixii murtadiin iyo macawisley iyo dhulkan shareecada ilaahay kusoo duulay ilaahay fadligii waxaana wax ka dhaceen meelaha wax ka dhaceena waxa weeye meesha la yidhaahdo degmada mahday afarta tuulo meesha dadku ay yaqaanaan oo ciidanku ilaa hadda ay ceelbaras iyo ay joogaan califool dheere iyo dhulkaas dhinacan degmada aadan yabaalna waxaa la qabtay cali axmed iyo alkawsar degmada ruulugoodna tuulo oo ay oo ka dhineed ayaa la dhamaystiray marka maanta mujaahidiintu waxay cagta mariyeen cadowga ilaahay waxaana ka dhacay halkaas farxad aad aad iyo aad ay ummadda ugu riyaaqday mujaahidiintuna ay aad ugu farxeen waayahay sheekhana bal waxaad nooga warantaa khasaaraha cadowga maanta lagu gaarsiiyey dagaaladii dhacay walaalow khasaara xoogle ayaa la gaarsiiyey cadowga ilaahay waa ku mahadsan waqudaca daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maanta dayadan iska dhaafay saraakiishoodiyaa la waray xagga gaadiidkana gaadiid badan ayaa laga furtay oo kuwa dagaal iyo kuwo kalo adeegina walilahi alxamdu dhaawacuna intaas waa ka badan yahay waa inta aan aragnay waxa ay ku qaateen ay la caadadeenna waa waa dhici kartaa maba dhici karto in aan wax un aysan hore u qaadan marka khasaaruhu aada ugu culusaa maanta waa gartay deegaanadii maanta ay dagaaladu ka dhaceen waa sidee xaalkooda yaase hadda gacanta ku haya sheekhana deegaanadii aan hore usoo sheegay kulligood waxay gacanta ugu jiraan mujaahidiinta waana degan yihiin dagaalkina waa ka dhamaaday dadkii ayaa muxaadarooyin loo hayaa soo dhaweyntaa ka socota dadkii isu soo baxyo iyo tahniyadayn ayaa ka socota dad islahay isjeclaay oo muddo iswaayey ayaa ishelay falilahi alxamdu marka wadankii waa nabad wuxuuna kusoo noqday sidii uu ahaan jiray laba sanadood ka hor inta aan cadowga asalka ah iyo murtadiintu aysan isku soo bahaysan duminta shareecada islaamka sidiisii ayuu ku noqday waa gartay deegaanadan iminse ayay cadowga ku sugnaayeen maxayse dhibaato ka geysteen walaalow sidaad og tahayba cadowgaanu xamladii la dhihi jiray xamladii gurguurta iyo macawishney ee soo bilaabatay laba kun iyo laba iyo labaatanka soo bilaabatay haddana aan joogno laba kun iyo labaatan iyo shan aan joogno marka waa muddo saddex sanadood ku dhow ayaa cadowgaasi laba sano iyo xoogaa ayuu meeshaas joogay marka wuxuuna ka geystay gabad fullo aad u weyn wuxuuna ku cayaaray dhammaan inta bini aadamka oo ka naxo hadday diintaa ugu horeysa oo la diriray dhaqan kastoo diinay dad le qof kale waa lala diriray gabdhaha xijaabkaa laga dhigay culimadii oo dhan waa la baabaashay mid xabsi la geeyey mid loo hanjabeeyey mid la dilay mid la dhacay noqdeen jaalada fiski iyo fasaadkii bedelkii diinta ayaa la fasaxay adiga waxaa ka talisay akjaaf akhyaara ka talin jirta meesha waa meel akjaaf oo ka talisa akjaaf meela ka talisay noqotay gabdhihii waa la kufsaday way kufsadeen gaaladii waxay sameen xoolihii waa iska qaran iska qaran jireen dukaanta waa iska dhici jireen adiga dhibkay ka gaasgeysteen gobolka shabeelada dhexe xisaab ma laha waxay isku ka daran taas boqolaal boqolaal qof ayaa ku dhimatay colaadii ay meesha ka oogeen qabaa'ilkii isku direen meelaha shabeelada dhexe walaalaha ah waa isku baabaasheen markay iyaga dhexdood isku baabaasheen hadday haddana qoorta waxay u geliyeen inay hiiraan meesha degto oo ay qaraaran yihiin oo inay arti iyo inay eeddo yihiin inay haddana isku laayaan marka dhibaatada ay geysteen ilaahay subxaanahu watacaala ayay u diiwaan gashan tahay kanana xisaabtami doona annaguna insha allahu tacaala ciidanka ilahay ayaan nahay xisaabka adduunyada ayaan anaguna lalina waa kana xisaabtamayna insha allahu tabaaraka watacaala marka dib badan ayay ka geystay labadaas sariya barkaas waana waxa keenay in labadaas sariya barkaas aan halganno duulka galno oon jidka iyo moogtahay xerada ugu daadanno oo aan dhibaatada maanta gaarsiisino inay dhulka ay laba sano kalba qarsanayaan maanta dib u qarsano keentay waa arrintaas insha allah sheekhana maleeshiyaadkii maanta cagta la mariyey xaggey ku dambeeyeen oo u jihaysteen kollay goobaha lagu diriray annagu waxaan arkaynay wixii ka dhintay iyo wixii ka dhaawacmay meesha aan ugu tagno maana wixii kale ayadoo sii firxanayaan nagu dambeysay waxaan isleeyahay iyaga un kala haysan oo haddii alla idanka leeyahay cararaya oo gaadiidka ka cararay oo kabagooda ka cararay oo qurqurka ka cararay ayay sii ordaayeen insha allahu tabaaraka watacaala waana lagu daba jiraa hadda meesha ay ilaa hadda joogaan insha allahu waana la daba joogaa rajana waxaan ka qabnaa inaan sababka qabanno oo aysan dad dambe dhibin haddaysan toobakeen waa tahay alwaali bal wax ma nooga sheegi kartaa istaraatiijiyadda ay leeyihiin deegaanada maanta cadowga laga xoreeyey waxay istaraatiiji u yihiin awalan cadabka dad muslimiin ah oo mudan in diinta ilaahay la gaarsiiyo mudan in shareecada ilaahay lagu dhaqo mudan in ay nabad helaan mudan in ilaahay ay raalli geliyaan ayagana ilaahay ay raalli ka noqdo marka istaraatiijiyada ay leeyihiin awalan wa qabla kulli shay waa in dadkan noloshooda iyo nabadoodii loo soo celiyo degaan ahaanna waxa weeye dhulkan saddexda gobolashadooda dhexe iyo galguduud iyo hiiraan ayuu wuxuu yahay xuduud waa dhulka saddexdaas gobolba marka si aan saddexdaas gobol nimankan fisdigooda uusan ugu faafin ayay ahayd in la cirin jaro dadka cadowga oo meeshan jooga si aysan goboladan saameyn ugu yeelan maadaama ay qurub nijaasa yihiin inaysan ummadda kala nijaasayin dadka jooga ayaanu ugu talagalnay marka degaanadaas waa degaanada muhiim u ah saddexda gobol shabeelada dhexe hiiraan iyo galgaduud waa tahay sheekh yuusuf mujaahidiintu maxay uga dhigan tahay inay la wareegaan deegaanadan waxay mujaahidiintu horta runtii waxay ku bixiyeen ilaahay uga mahad celinayaan guusha maanta ay gaareen waxayna ku bixiyeen naf iyo nafiis wax la waxa ay huri karaan ay ku bixiyeen waxay uga dhigan tahay inay xoreeyeen walaalahood ay u halgamayeen oo cadowgu gacanta ku dhigay ee iraadadiisa iyo rabitaanka ummadda diiday ee ku qasbaaya dagaal inay galaan ee ku qasbaaya gabdhooda inay isgaarka tuuraan ee ku qasbaaya diin la-aan inay ku noolaadaan ee ku qasbaaya in ay ismiraan ay isdilaan habeenka yani waxay uga dhigan tahay marka guul taariikhi ah oo maogtahay awalan ummadda deegaankaas degan ay ka sheekayn doonaan insha allahu tabaaraka watacaala soo naqshadii shareecada ay dhigi doonaan waxay uga dhigan tahay sida oo kale in ay tahay arrin laga dheeha karo shareecada ilaahay inaan cidana dimi karin shareecadana ilaahay baa iskale yuriiduuna an yudfiuu nuur allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuuri iyagu inay damiyaan rabaan laakiin ilaahay yutimu nuuriga isaguna inuu taam yeelo nuurkiisa ayuu xaqiiqa ku yahay in diintaanu rabbi leedahay ragna leedahay ayay waxay tusaysaa cadowga diinta ilaahay nacab iyo dadka jecel oo diinta ilaahay ka qaaran waayey tahdiidka gaalada marka waxay uga dhigan tahay guul taariikhi ah oo dadka soomaaliyeed kusoo juudi doonaa inay cadowgooda iska dhici karaan tusaale ugu ah inaan diyaarad iyo baabuur rijilka iyo ciidan didaayo mooryaanhu inaysan waxba tarin asbaabta nasriguna ay tahay in ilaahay lagu xiran yahay waman nasru ilaa min cindi illah taasay uga dhigan tahay mujaahidiinta insha allahu tabaaraka watacaala waa guul taariikhi ah oo shabeellada dhexe usoo hoya waa tahay sheekh yuusuf waxaa tahay waaliga wilaayada shabeellada dhexe maxaa idinkaga qorshaysan ka wilaaye ahaan deegaanadan maanta la xoreeyey ee cadowga laga saaray deegaanadan waxaan naga qorshaysan inaan sharciga ilaahay kusoo celino nabadii ay waayeen inaan inay helaan gurguurta waxau u keenay nabaddarro ayuu u keenay sida shabeellada dhexe dadka deegaanada dadka jooga ay ogyihiin annaga waxaan u wadnaa war nabad wuxuu u keenay dagaal qabiil oon sharci lagu kala baxa lahayn annaga waxaan u keenay shareeca islaam kitaab iyo sunnaan u keena isaguna dastuur iyo kudis binaala u keena wuxuu u keenay xisbu shaydaan annaguna waxaan u wadnaa xizbullah wuxuu u keenay mooriyaan dadka dhacaysa annaguna waxaan u keenay culimo ilaahay ka amar qaadata oo diinka dadka ilaahay walaa taktulu nafsa alatii xarama allahu oo uga xaaraantinimeeyey oo ka amar qaadanaysa xoolahooda walaa taktulu amwaala annaasi bilbaadi ilaahay uu ku yidhi bay amarkaa qaadaan culimaan u wadnaa meesha uu mooriyaan uga keenay marka ummadan waxaa nooga istaraatiijiyada iyo hawsha aan rabna inaan ka fulino waxa weeye ummadan inaan diinkeeda iyo nolosheeda iyo amnigeeda aan usugno waa tahay sheekh yuusuf cadowgii laga xoreeyey deegaanadan maantay iyo hoggaanka riddada ee xasan gurgurte maxaad fariinaad u diraysaa horta cadowga cadowga waa wada labaanta waa cadow laakiin dhalinyarada dhalinyarada la marin habaabshay ee derbiyad meelahan daata waxaan leeyahay wadada dilkiina annaga waxba ku fari mayno intaasoo maraana odayaashiina idin soo dirnay waxaad gacmihiina waxaad u diraysiin haddaad taqaaniin waad yaabi lahaydeen maanta caqligii caqli baan jirin ma maogtahay ninka caqliga lahayna haddaan la dhegaysanayn oo cilmiga lahay oo wax gartay waa mashaakil dadkaas waa dad habaabay oo baktiyey oo dhintay war waxaa mashaakila waxaad gacan isugu gacmihiinaad waxaad isugu xiraysiin in etoobiya ay qaadato waddankaas in kenya qaadato in gaala turki oo badda idin ka qaato in etoobiya qaybsato dalkan ayaad gacmihiina isku xiraysa annaga waxaan nahay wiilasha soomaaliyeed ee shalay la doortay diinta ilaahay inay dadka u ilaaliyaan loo doortay waxaan idin leeyahay waxaad u dagaalamaysiin weydiiya dadkii odayaashiini haddaa u dambaysay baasha xawaalle shareecada laba sanin shareecada moogeed oo maraykan ka duushay iyo gurguur iyadoon shabaab u imaan oon qof u timid la arkin shareecada ilaahan ku dhaqmayna waa kuwa akhyaartooda ay ka lahaayeen meesha falaa warabbika laa yu'minu ti dariisanayeen dadka soomaaliyeed waa la khasbaa dad muslimiina diintooda raba weeye ilmo iyo waxaan idin leeyahay caqligaa laydinka qaadee haddaad dagaal rag rag dagaal aad tihiin dagaalkan diintiina lagu xoreyahay inta ilaahay u toobakatiin kasoo qayb qaad haddii aadan dagaal waxba ka ogeyn na guryihiina joogto dantiina saacad waxaan idin leeyahay hasan gurguurte dhardhaar ou ku badan ku karsado ayuu rabaa inuu idinka dhigtay caqliyaasha waa baabaadeena caqliyaasha waa idinka derbi kasta ku tuuran annagu wallaahi sabab haddaan helayno wax aan laydinku dirin oood ku oon ku kala nabadgeli karno wasankii baa ma jirto adaa qori soo qaatay adaa diinta ilaahay lama ogola kitaabullahi yaxkumu fii ardi illaahi ayaad leed aad diireysaa bal dulmiga intaa le kitaabka ilaahay iyo dhulka ilaahay iyo addoomanka ilaahay in laysku xukumo ma ogoliya waa in ay xukumaan gaala ayaad u dagaalamaysaa war caqliyaasha adduunkana waa aragteen waxaa idin hay waa la-aanaysaan mujaahidiinta waa aragteen saddex sanadoodaa dagaalkan la socdaa maalin hal maalin oo guuraa la-ay a ilahay idin diida hal maalin hal yoom oo maalinta guusha la yidhaahdo waxaan idin leeyahay caqliyaasha gurguurtana waxaan leeyahay hadda gurguurtow waxaa la yidhi waman yajcal idirqaama lisaydi baadah yasiidu dirqaamu fii ma yatasayadu ninkii libax ku ugaarsada isagou ugaarsadaa waxaa laiska ogaa in ey lagu ugaarsado in shimbir lagu ugaarsado laakiin ninkii inta hunguriga ka bata yidhahdo anigu libaaxan ku ugaarsaa libaaxu isagou ugaarsadaa wey waddankan gaarad usoo kaxaysata inaad ku sadullaysado ummaddan ku disho mujaahidiinta ummadda difaacaysa aad tidhaahdo ma og tahay history wey waa la baabi'inayaa wax weeye maogtahay waa idin dhibeen aad tiraa dadka halkaas edoon cidkaa yeelaysa aysan jirin maanta ethoobiyaanki iyo kenyaatiga iyo dadka aada wadatay libaaxay aad ku ugaaraysid muxuu kugu sameeyey waa kaas meel cidlaa kusoo dhigay haddaad nin caqli la tahay soomaaliya waa ku fiirsanaysaa dadku caqligeeday leeyihin marka libaaxaad ku ugaaratay soo adiga kuma ugaara maanta saaka meel cidlaa labaiyo toban bilooda ka dhima waxaa yii saddex toban bilood waxay taa maqa soomaaliya qof ku rabta abgaalaan ku rabi an wacayslaan ku rabi adigaasna xabad kugu fari anuka anuka wacayslaan xataa xabad kugu fari min hal cabo way is warsan marka sideedaba waxaa lagaa rabaa ninkii libaar ku ninkii libaaxa ku ugaarto isagoo cunaan naqatay waxaan ku leeyahay marka caqli yeelo taakay annagoon dalkaan yan joogno oo diintaan ku dhaqmayna oo dadkaan yan ayna doorteen kitaabka ilaahay noo dhiibteen waa og tahay midowga maxaatimantae laba iyo tobanka waa joogtay shacabaad ahayd dhegaweyn xamar ka ahayd asaad lahayd allahu akbar waad fiican tihiin intaan soomaaliya inay qabsan karta anigu ma ogeyn waataad dhihi jirta way isdhaqaanaa waxaa weeye niyahow doqonnimada intay iska dhaaftid dalkan waxaad ka gashay qof ka gashay oo soomaaliya oo oo taariikh la arkay oo la maqlay maaha war niyahow isbarqabo horta tawbada ilaahay waa furanta dhici diin la-aantii maxkamadahaad duwisay dadkaad laysay ilmiha aad qayaantay ee dhafooradooda aad ku istaagtay ood majian ku dhisaa tiri jamaajibtooda ilaahay ilaahay haddaad u tooba keento inuu ka tooba aqbaala macquula waana ballan qaadi nin ilahay u tooba keena kullahi intaadan dhiman toddobaatan iyo inta intaasaan jirta wax kuu dhimana iska hela dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay war niman yahu amaa la gaara markii aan caqli yeela lahayn bishir bayaa wuxuu yidhi dad muslimka halgud lagama qanino nin mu'mina laba mar lagama qanino marka wuxuu yidhi dadkan duleelka dowga show laga duraayo xow dawaahow nin abwaanoo kaloo wartaa markaasuu yidhi dawlad islaam ahow dawaa oo dalka iyo diinta daafice dawlad islaam ahow dawaa dalka iyo diinta daafice niman yahow waxaa idin daawaa diinta ilaahay inaad qabsatiin dambas la afuufay deb ma noqdo dad dhib rabaa dambas afuuf ku daalaya dantooda sheegna nimaan nimaan nin shirib ku weydiiyey markaasuu uri waa dal iyo dawlad dad raboon diintooda u dagaalamin nin raba inuu gaalasaar u noqdo dawlad iyo dalna raba xaggaad ku arkee dadka dalka waa kale waa la kala qaato waa la kala qaato waa la isku haysata hadda gaaridaa isku haysata khariiradaa maalin kasta laga saaraya soomaaliya kuma jirta in leeyahy war bilaahi calaykum soomaaliyid waxaan idin leeyahay si guud si gaara shabeellada dhexe dadka degan si gaar ah dadka hadda gaalada ay soo kaleysatay xasan murgurta iyo macuslida oo orad u yahay iyo waxaan idin leeyahay war dib u fikira waxa wax yarood maanta liqdaa oo waxba kugu tari marayaan dib u fikir war nimanyo kitaabkeena ilaahay qabsada dad ilaahay dad ilaahay dad ilaahay ka idin kaga baqayo maalkiina iyo naftiina iyo ardigiina iyo sharaftiina rabbi macbuuga u cabsanayo imaamka u dhiibtaan leeyahay dadka soomaaliyeed gurgurta iyo ciidankan tiisa oo macuslida ridada sintaasaan leeyahay shabeelada ku dhaco waxaan leeyahay laba sannadood aan kala maqnayn waxaa lagu maamaahaa in ina attabaacuda laa yadur idaa taqaarabat ilqulub mar haddaan qalbiga iskaga jirno kala takaanyi iyo kala maqnaansadaanyi hal xaba naga dhibi mayso way isnaqaanaa qalbiga ayaan iska jeclayn nimankii waxaa tihi yidhi xamse cabdi barre ka sheekeeyo nimankii yidhi tii anigu gaalada idin dhaqaana dadan dhaxirayna inaad diin dad dad dad diineedkiina waa la ogyahay waxaan idin leeyahay bulshada shabeellada dhexey waa idin soo naqday shareecadeena idin soo celshay gurguurtana waa ka adkaanay waa ogtihiin wax alla waxuu meeshan idinku kor keenay oo idinku cabsiyana gacantayday ku jiraan mahana yaalin waxaan idin leeyahay diyaargarooba dalkiina daas difaac difaacadiisa u diyaargarooba diintiina waxaan idinka rabnay waxaan idinka rabnay maalinta ay yimaadeen nimankaas inaad hubkiina qaadatiin shareecada wadin anfacaysa inta idinka dhimatay oo ama idinkaga dhimatay deriskiina nimankaan idinkoo isku ah mudullood daara mudullood iyo muxuu ahay daradoole daradoole mudullood iyo ciise mudullood somaali saddexdaa saas meeqaa iska disheen hadda abjal meequ dhaxdiisa iska laayay meeqaa ilmo daara laga dilay meeqay iyagu dileen waxaan idin leeyahay marka haddaa shareecada ilaahay u dagaalamtin intii idinka dhimato wallahi idinkama dhimatay intii idinka dhimatay ajana gelila war naf iyo xoolo iyo maal iyo ard iyo sharaf ah iyo baaqaayo din ilaahayna ma qaadaayo suuragal ma wixii aad ilaahay u diido oo rasuulkiisa u diido oo diintada ku difaaci weysana doqon dabaalaha kaa qaadayo sidau hadda kaaga qaata waxaan idin leeyahay diinta ilaahay waa idin soo celinaa nala qabsadha kayatiyaadna waxaysanon lahadeen intaad soo maraysiina waa nimidaye waa na soo dhaweyseen na soo dhaweeya waxaana idiin sheegaa hal qof oo wax loo haysto ma jira dadka gurguurtaa wuxuu ku yidhi imaa macnaa wa imaa lidana isagoo iska dayaaya buusha iska dhigaya waa ognahay waxa dhamo dadka dhan hadka ka baxshay waa ognahay ninkii marka warkaas hudmooday ama bal danantum alla yanqaliba arasuulu walmu'minu ilaa ahlihim abadaa inaanan soo naqin ay la noqotay shaydaanka ow duushay ilaahay haw tooba keeno tawbaa laga rabaa qof wax u haysata mar hadduu tooba keeno inti kaleo shaqa ku yeelan oo la dhibaayana hadda waa laisla kaaniya dhibaayay dhibkiinaa noo dhibahay keennaa idin dhibahay waa iska warqabnaa waxa waaye ahlan wasahlan shareecada ilaahay iyo kitaabkaa noo ballama cadowgaasna aan isla dafcino waa aragteen cadowga hadduu idin kala yeeysto inuu saxba idinkaga tegi garab wuxuu yidhi intaan kulu ah aan kaalma leeyahay halay kaashado nimaa ceel ku shubay war intaan ka adinkaan idiin dagaalamayna guryihii waxaad ogtiin xamar wixii ka dhacay xamar wixii ka dhacay wax la cafiyey ma jiraan annagu markaan raadiyaasha ka dhegaysano ummadda la guryahooda ayagoo hurdaayo la burburaayo ee lagu kor gadaayo ee justification looga dhigaayo dawladaha iska lahayd war waxaan u dagaalamaynaa dadkaas in ilaahay ugu dhowano ka xorayno ninkan shaydaanka iyo ciidankiisa munaafiqiintaha oo ciyaal suuqa waxaan rabaa marka niman yahow far keligeed fooma dhaqdaa la yidhi hal beriyoon u roogsanaa nagu filan hal beri oon ma rabnin nidi meeqa maraan soo nidi hadda waa ogtihiin reer shabeellada dhaxow waa ogtihiin xamladi la dhihi jiray badweynta hindiya gurigiisa uu idinku shitay saddex abgaar ismaan gurigiisa ku shitay isagoo wuxuu yidhi shabaab ha lala diriro waxaad ku tiriheen shabaab anugu danow nooya hala diriri maynaad ku tiriheen toogan xaa idin xaa idin qaaday xaa idin qaada toogan shabaab la diriri mayna anuga danow nooyahay anu ka isdilna oo isnacna oo walaalnima naga dhuntay ayna mideeyeen xabadna noo geysa maayaane haddaad shabaab la diran tahay adduunka kale aari shabeellada dhexe xabad laga ridi maayaan odayaashidu tira waa ognahay ciddi tirna way is og tahay laba nimood baa ud nimanta maaha diida niman yaho wixii aad difaacaas waxaad ku gaarteen waa ogtay diintiina idinkuu nabad gashay dhiiggiina idiin nabad galay nimanya waxaan idin leeyahay marka diyaartiinha idin soo naqatay kitaabkiini iyo sunadii nabigaa idin soo naqatay shareecadiiha idin soo naqatay gacanta ku qabsadha difaacdana cid idin kale lama arkee waxna idinkagama rabno ilahan wax uga rabna hal xabon idinkaga rabno lama arko waxaan idinla gubayna waa waxaan u dhalanay waa waa waa waa waa inaan isku jirna waa inaan isku islaamno waa inaan muslim daal diinta islaamka naga dhaxayso waa inaan muslim isku nahay marka waxaan leeyahay waa inaan qaraaban nahay soo dhawaada waddankan ilaahay aan difaacano diintan aan difaacano aydaa nagu filan haddii kale waxa ka dhacay waa ogtihiin haddii qaraabnimo laisku dhaafayo laba cabda la isku dhaafire oo isla dhashay waxaa isku dhaafi lahay maxamed muuse waxaa isku dhaafi lahay cabdal waxaa isku dhaafi lahay muxuu ahaa bar mugaale iyaa isku dhaafi lahay waxaa isku dhaafi lahay xawaalo maxmed abgaale isku dhaafi lahay haddii dhaliya wax tari war diin waxaan ahayn walaalnimo laguma sugi kare diintan qabsada waa idinle kala ah wabilaahi tawfiiq